faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan uu reediyo cadaado kusoo dhowaada warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa uu dooroon milatariga iyo milashaadka wasiirka wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jaran oo maanta xiise dagaal ka abaabulaya duulaadka magaalada madheera ee gobolka qoyi bare waddanka kenya faahfaahin dheeraad oo kasoo baxaysa qarax maanta magaalada caasimadda muqdisho loola eegtay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xiisad colaadada oo ka taagan degmada ceelwaq ee gobolka geda jubbaland kadib markii la sheegay halkaasi ay ku waajahyiin ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya rag ku labisan dariiska ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo maanta toogasho ka fuliyey isgoyska balaagsiya ee magaalada caasimadda ah muqdisho axmed ducaale geelle xaafa magaalada gaalkacyo ka wada qaamqaabada ugu dambaysa uu ku dhawaaqay golaha wasiir oo ka mid noqonaya maamulkiisa maamulka puntland oo dowladda federaalk soomaaliya ka dalbadan wax ka qabtaan kalluumaysa sharci darrada ee laga wado qaar ka mid xeebaha maamulka puntland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo xildhibaano kale ku eedayay inay hortaagan yihiin inuu furmo kala fadhida xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookoran warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaa gurba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa duhur khamiisa taariikhda ku aasaysan tahay lixda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsasaaraha duhurkan waa shirmaan ka suulay anigu xasan ayaa maanta idin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan milatariga soomaaliya iyo milasha daacad u ah wasiirkai wasaaradda amniga jubbaland oo baxsid ku aad gudaha waddanka kenya ayaa maanta la sheegay xiise dagaal ay ka abaabulayaan duulaadka magaalada mandheera ee gobolka qoyi bare waddanka kenya sida warkan uu ku faahfaahinaya cawil cisaan dhacadde milatariga waddanka kenya iyo sidoo kale maleeshiya uu hogaaminayo wasiirka hore ee wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa maanta waxaa dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka gedo halkaasoo qorshahoodu uu yahay inay dib ugula wareegaan degmada beled xaawe ee gobolka gedo oo gacantooda dhowaan ay ka saareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidan booliis oo dowladdu ay geysay ila deegaanka ayaa waxay xaqiijinayaan in milatariga waddanka kenya ay kasoo ruqaansadeen degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya iyagoo maantay soo buux dhaafiyey duleedka magaalada baled xaawo guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka gedo axmed bare sheekh cabdulaahi oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay inay aada uga walaacsan yihiin tillaabooyinka militari ee ciidamada k d f ay maanta ka bilaabayaan qaybo ka mida gobolka kuwaasoo xadgudub ku noqonaya madax bannaanida iyo jiritaanka waddan ee soomaaliya waxa uu ka dalbaday dowladda federaalka in ay bedesho ciidamada militariga ee dalka kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom islamarkaana gobolkaasi la keenay ciidamada dalka etoobiya kuwaasoo dadka gobolkaasi ay kalsooni weyn ku qabaan waxay gacan siinayaan ciidamo baxsad ah oo dawladda ka baxsaday oo wasiirka baxsadka ahayo indhakorey uu wato yay ciidamada kenya garab siinayaan sida aan dareemaynana hadda xuduudda kenya ay ku jiraan waan ognahay waa aragnaa ciidankooda wuu muuqdaayo waxay joogaan yani xuduudda kenya joogaan dhinaca shishe oo kastanka dhinaciisay degan yihiin buriburi marka waxaan leenahay dawladda kenya inaysan maanta ta ka qayb qaadin fidno gobolka ka qaraxdo iyo dagaal sokeeyo iyo dhibaato inaysan ka qayb qaadinin baan baaq u faraynaa mas-uuliyiinta kenya ee waxa garanayo iyo dadka shacabka reer mandheeraba inay arrintaas ka foojignaadaan dowladda kenyana ay faraha kala baxdo faragelinta qaawan ee ay ku hayso soomaaliya militariga kenya in ay garab siinayaan wasiirka oo ay doonayaan inay qabsadaan beled xaawo ma idiin muuqataa taas cabsidaas ma dareemaysiin aad iyo aad bay loogu muuqataa ma qabsan karaan laakiin dagaal baa dhacaya dagaal hadduu dhacana waa arrin shacabka dhib ku ah bulshada meesha joogta oo kulaylka joogtana dhib ku ah mana jeclin inuu dagaal maanta ka dhaco beled xaawo waxaan leenahay dowladda kenya ha iska ha ka foojignaato arrintaas saacadihii aanu soo dhaafnay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa waxa uu dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaano u dhexeeya degmooyinka baled xaawo iyo mandheera oo maamul ahaan ka kala tirsan soomaaliya iyo sidoo kale kenya waxaana maleeshiyadiisan la tilmaamay inay gacansaar ka helayaan ciidamada k d f cawil ciise indhacadde raadiyo cadaado muqdisho
mahasana saaxiib faahfaahin dhereed ayaa kasoo baxaysa qarax maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho lagula eegtay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qaraxaas oo maanta ka dhaca degmada hodan ee gobolka banaadir gaar ahaan kasoo horjeedkai xarunta hore taleexa degmada hodan ee gobolka banaadir magaalada caasimada ah ee muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay kusoo waramayaan in maanta qarax hogan uu ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana qaraxaas maanta uu ka dhacay xaafado ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho halkaas oo ay marayaan sida warar kala duwan ugu soo gaarin baawur ay leeyihiin xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya qaraxan ayaa sidoo kale waxa qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay kasoo horjeeska carwadii hore ee taleex ee degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaan u wanhaleelay gaari halkaasi marayay oo la sheegay in uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qaraxan oo warar kala duwan ay kasoo baxayaan ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu ahaa miinada nuuca lukor lagu aasa halka warar kalena ay sheegayaan in qaraxaas uu ahaa qaraxa baawurta lagu xiray gaariga qaraxa lagu xiray waxaa la sheegay inuu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya inkastoo weli aan la xaqiijin karin inuu isaga u saarnaay in kale islamarkaasna weli magaciisa aan la shaacin goobjoogayaal ku sugan degmada hodan ee gobolka banaadir magaalada caasimada ah ee muqdisho oo gor aan la hadlay waxay noo sheegeen in inta loo yahay waxaa ku dhawaamay wadarwalkii gaarigaas saarnaa waxaana gaariga soo gaaray babur xoogan sidoo kalena waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah oo jidkaasi marayey ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliyeed oo tegay goobta qaraxaas oo ka dhacay ayaa ku dhowaad saacado xiray waddooyinka soo gala goobta qaraxaas oo ka dhacay taasoo saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho dhinaca kale ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa ay howlgal ay ka sameeyeen aagga qarax uu ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana halkaasi ku soo xireen dhalinyaro u badan dadka ee degmadaasi ku nooleeya sidoo kale dad goobjoogyael ahaa oo ka agdhowaa halka qaraxaas uu ka dhacay ilaa hadda ma jirtay ciidda haydan wasguda sirdoonka ciidanka booliiska soomaaliyeed ay shaaciyeen in loo soo qabtay ee qaraxaasi maanta ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir magaalada caasimada ah ee muqdisho islamarkaasna ee kasoo jeeda xaruntii degmada xaruntii hore ee taleex ee degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wararaan ka heleyna magaalada caasimada ah muqdisho waxay weli ay kusoo waramayaan in ciidamada amniga weli ay wadaan howlgallo ballaaran oo lagu raad joogo cidda ka dambaysa qaraxan maanta la gelshay kasoo horjeedka xarunta hore ee talex ee degmada hodan ee gobolka banaadir ee muqdisho islamarkaasna qaraxa lala eegtay gaari uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya inkastoo magaciisa aan soo sheegin waxaana weli socda sida howlgallo xoogan sida hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ay shaaciyeen xiisadda colaadeed ayaa waxaa la sheegay maanta inay ka taagan tahay degmada ceelbaq ee gobolka gedo ee jubbaland kadib markii lasoo wariyey halkaasi in maanta ay ku wajahan yihiin ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo maalmaha dowladda federaalk soomaaliya ku geynaysa gobolka gedo ee maamulka jubbaland oo xilligan xiisad xoogan ay kala dhexayso dowladda federaalk soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdimajiid cabax saadan wararka aynu ka helayno gobolka gado gaar ahaan degmada ceel waaq ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay maanta ku wajahan yihiin degmada ceel waaq ee gobolkaasi degmada ceel waaq ee gobolka gado ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka amar qaata korneel cabaas ibraahim gurey waxa ayna maanta halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay uga soo horjeedaan ciidamada halkaasi ku wajahan dadka deegaanka oo aan goordhow la xiriirnay ayaa inoo sheegay in halkaasi ay ka jirto xiisad colaadeed kadib markii ciidamada halkaasi ku sugan ay isku geedaameen xarunta degmada ceel waaq iyo sidoo kale abraha koontaroolada ee magaalada laga soo galo ciidamadan ayaa sida aan wararka ku helayno waxa ay ka ambabixi rabaan sida uu qorshahoodu yahay degmada beled xaawo ee gobolka gado oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ay ku sugnaayeen kadib markii uu dhowaan halkaasi gaaray muddo saacadan uu ku sugnaa degmada beled xaawo ee gobolka gado iyadoo wixii intaa ka dambeeyana dowladda soomaaliya ay maalin ka hor halkaasi geysay ciidamo maamulka jubbaland ayaa tan iyo markii dowladda soomaaliya arrimaha gobolka gado ay faragelisay dhowr jeer warsaxaa xaafadeed ay soo saareen waxa ay ka digeen dhibaatada ka dhalan karta ciidamada dowladda soomaaliya ay ku daabulayso gobolka gedo khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa ka soo bilowday doorashadii dhowaan dib kismaayo loogu doortay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoona wixii intaasi ka dambeeyey dowladda soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka waday gobolka gedo
mahadsana saaxiib rag ku labisan dariska ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta doorasho waxay ka fileen isgoyska balaag siiya ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana halkaasi ay ku dileen darwal moota bajaaj sida warkan uu mar kale ku faahfaahinaya cawil ciseen dhacde askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa maanta waxaa magaalada muqdisho ay toogasho bareera ugu geysteen wiil dhallinyaro ahaa kaas oo ahaa wada mootabajaaj xilligaasna ku guda jiray nolol maalmeedkiisa falkan dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda black sea ee dhanka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir sida ay dadka deegaanka noo xaqiijiyaan ragga dilka geystana waxa ay ku labisnaayeen dariiska ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo ku labisnaa qoryaha darandooriga u dhacay loo yaqaana ak forty sevenka iyo sidoo kale bustolado ruuxa goobjoogaha oo ku sugnaa halka falka dilka uu ka dhacay ayaa raadiyo cadaada u xaqiijiyey in raggan oo watay dariiska ciidanka dowladda federaalka muran kadib ayaa toogteen wiilkan ahaa wadaha mootobajaaj kaas oo magaciisa lagu soo koobay cambuulo waxa uuna ahaa dhallinyarada mootobajaajleyda ee aadka looga garanayay aagga degmooyinka howlwadaag iyo sidoo kale hodan ee gobolka banaadir walaalay waa dhowahay ka mida dadka kooxamaasha mootobajaajta oo ayaa waxaa lagu dilay kooxahooda isu ku dileen xaafadda calshire xaafadtan degmada howlwadaag ruuxu waxaa laleeyahay ruux mootobajaajla oo ahay intii uusan shaqadiisa kuwa uusan gudagelin oo xaafadiisa uu ka baxayay ayaa kooxa hubaysan ay ku dileen aansi la yidhahda isis oo u dhexeeya xaafadda calshire iyo goyska falaasi shaksini meelaas unbaa lagu soo koobay cambuuro ayaa lagu soo koobay magacaas ayaa mehnataan lagu soo koobay marka magac dheer oo sidaa u dheer lagama haayo laakiin qofkaas unbaa la dilay waxaa hubaysan ay dileen ilaa iyo haddana meesha xaafadda ugu deganaa ayaa meydka la keenay oo hadda si ciidada markii hore loo qaada laakiin hadda xaafadda lagu soo celiyey marka halkaas meydkiisa yaallaa dadkii aaladahay iyo iskuulada marka halkaasa aaskii ka jiraa waxaana lagu bajajahay shaqadiisana uusan gudagelin xilligaasi oo xilli uu si kacayiro mootada wataa dadka eelada eelada eelada
wararka aanu ka helayno halka dilku ka dhacay ayaa waxay xaqiijinayaan in kooxdani ku labisnay dariiska ciidanka dowladda federaalka ay marka hore isku dayeen in wiilkan ay ka dhacaan telefoonka gacanta mootada uu watay balse uu ka dhaga adeegay marxuun ka geeriyooday iyagoo kadib rasaas madaxa kala dhacay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa looga bartay dhaqanka ah toogashada bareerka ah ay kula dhaqaaqaan dhallinyarada mootobajaajleyda ah ee ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo xilligaani ka cabanaya in xadgudubyada loo geysanayo ay yihiin kuwa sii kordhaya cawil ciise indhacadde raadiyo cadaado muqdisho
mahadsana saaxiib markaan haddaan fiirno magaalada gaalkacyo madaxweyne galmudug ee wakhti uu ka dhammaaday axmed ducaale geelle xaaf ayaa magaalada gaalkacyo gobolka mudug wuxuu ka wadaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee golaha wasiir ah oo ka mid noqay maamulkiisa halkaas uu uga dhawaaqayo magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee dhanka galmudug waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeeda loogu dhawaaqayo golaha wasiire ah kuwaas uu qabanqaabad ugu dambe ay wadaan xubnaha la shaqaynaya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa haatan wakhti uu ka dhammaaday ee ku sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee galmudug oo isagu kasoo horjeeda hanaanka loo dhisay galmudug loo dhan yahay oo kusoo baxay axmed cabdikaari qoorqoor iyo cali daahir ciid doorasho ka dhacday labada bishaani magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo ka qaybgalan dhammaan deegaanada galmudug islamarkaasna xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin deegaanka ka soo jeedsan doorashadaasi xubnahan maanta qabaqaawada ka wada magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa waxaa loogu dhawaaqi doonaa golaha wasiiraha waxaana golaha wasiira ku dhawaaqi doona axmed ducaale geelle xaab oo isagu sheeganaya inuu weli uu yahay madaxweynaha galmudug islamarkaasna wakhti uusan ka dhamaanin xubnaha ku agdhow xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaab oo qodka teleefoonka aangoorro kula hadlay waxay ii sheegeen in hadda ay wadaan qabanqaabad ugu dambeeya looga dhawaaqa golaha wasiiraha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug islamarkaasna hadda lagu howlayahay liiska xubnahaasi ka mid noqon doona golaha wasiirada ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug uga dhawaaqaya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaab xubnaha aan la hadlin ee ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug islamarkaasna ka tirsan xafiiska madaxweyne waqti uu ka dhammaaday ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sidoo kale waxay ii sheegeen in hadda xubnaha lagu dhawaaqi doona golaha wasiirka liiska lasoo saaray ay dhammaanteed ku wada sugan yihiin magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug islamarkaasna la filayo in lagu dhawaaqo galinka dambe ee maantay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo saaxiibad ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa maalmahan waxay wadeen kulamo arrintaas looga hadlayo waxaana sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo beelaha deegaanada galmudug garabkeeda ku sugan magaalada gaalkacyo ay la wada hadleen sidai loo soo saari lahaa liiskan mas-uuliyiintan uu magacaabi doona golaha wasiirada galmudug dhankiisa islamarkaasna ay kala shaqey doonaan arrintiisa ku aadan sheegashada madaxweynaha galmudug inuu weli uu yahay uusan wakhti weli uusan ka dhammaanin madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo soo dhowaan dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee dhanka galmudug ayaa kasoo horjeestay dowladda federaalka soomaaliya ayaa hanaanka u martay dhismaha galmudug loo dhan yahay oo labada bishaani doorashadaas ay ka dhacday magaalada gaadhuus samareeb ee caasimada galmudug islamarkaasna madaxweyne ee ku-xigeenkaas lagu kala doortay axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo ah madaxweynaha galmudug iyo cali dahar ciid oo ku-xigeenkiisa wixii intaas ka dambeeyay ayuu magaalada gaalkacyo gobolka mudug ka bilaabay kulamo looga soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya isagoona halkaas ku dhisay maamulka madax bannaan kan dowladda federaalka soomaaliya dhusamaraba ay ka dhistay isagoona soo dhisay xubno baarlamaan labaad oo ku sheegay inay yihiin xubnaha baarlamaanka labaad saxda ah isagu soo xulay islamarkaasna ay soo xuleen odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug kana madaxa banaayin faragelin uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya galmudug ay ku samaysay islamarkaasna ay yihiin xubnaha saxda ah ee dadka reer galmudug u shaqayn doona sidoo kale waxaa magaalada gaalkacyo gobolka mudug kulmo uu kula qaatay waxgaradka deegaanada galmudug kuwooda gaaray magaalada gaalkacyo islamarkaasna isaga taageersan waxaana uu kula hadlay sida dowladda federaalka soomaaliya loo joojin lahaa barnaamijkeeda ka wada deegaanada galmudug iyo doorasho kusoo gabagabooday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug labada bishaani ka dhacday halkaasi waxaana axmed ducaale geelle xaf qorshiis uu yahay inuu hadda uu ku dhawaaqo golaha wasiira kuwaasoo tartan xoogan uu kala sii gelayo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka cusub ee laga dhawaaqay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kaasoo madaxweynehu ka yahay axmed cabdi kaariyo qoorqoo iyo cali daahir ciid oo hadda dhallinyaro kana soo jeeda deegaanka islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya u garatay in wax weyn ay ka bedeli doonaan dhibaatooyinka galmudug ay wajahaysa oo dhanka khilaafka ah madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxaa lasoo warinayaa in xiriir uu la sameeyey maamulka eehasunuur jimaac oo kol hore ku kala tagaan siyaasadda galmudug islamarkaasna ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana xubno ka tirsan xafiiskiisa la hadlay ii xaqiijiyeen in elsunuur ka dalbaday madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf in laiska garabsado siyaasadda dowladda federaalka soomaaliya iyo arrimaheeda ku saabsan galmudug islamarkaasna hal dhinac looga soo horjeesto fargelinta axmed ducaale geelle xaaf uu ku eedeynayo dowladda federaalka soomaaliya inuu ku haysto galmudug loo dhan yahay uu hadda ka coratay deegaanada galmudug lama oga waxay noqon doona liiskan uu soo saari doono galinka dambe maanta madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo soo ku dhawaaqi doona liiska golaha wasiirada ee la shaqayn doona islamarkaasna uu la wajihi doono khilaafka dowladda federaalka soomaaliya iyo sida uu aqbali doona maamulka puntland ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay ka dalbaday in wax ka qabtaan kalluumaysa sharcidarrada ah ee laga wado qaar ka mid xeebaha maamulka puntland xeebaha maamulka puntland waxaa ka socda kalluumaysi sharcidarra ah oo halkaasi ka kalluumaysanayaan maraakiibta ku soo xadgudbaysa sharciga iyo sidoo kale qanuunka waddankan u yaala ee ku aadan khayraadka iyo sidoo kale kalluumaysiga waddanka gudoomiyaha magaalada bandarbeyle ee gobolka bari ee puntland oo la hadla redio cadaado ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay inay ka qaybtaan kalluumaysi sharcidarraha ee ka socda qaar ka mid a xeebaha maamulka puntland islamarkaasna waxa uu sheegay arrintaas aysan ahayn mid loo dulqaadan karo loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay iska garabsadaan dhibaatoonka xeebaha soomaaliya lagu hayo islamarkaasna ay ku hayaan wadamada caalamka aan ixtiraamaynin madax bannaanada ummadda soomaaliyeed labaatan iyo iyo iyo sideed sananaada meelahaas hadda sii maraysa ilaa waqti haaga saasaa loo ducaya marka ragadaal baanu markaa nahay cid wax qaban karta iyo cid wax ka dhalanaysa male in annagan wax iska tuuriyo tuuriyanimo iyo awood allaaran oo wax ka qabata ayay badaan u baada marka ma sugayno darab subxaana watacaala inuu keeno way ku xiran tahay laakiin waktigaas xaadirka inay ka qaban kartaa ma jirto mana jiri karto saana ma aaminsana dowladda federaalka waa dowladda yadiin saan weyne aada u fiican tahay waana saboorti garaynayna waa taageersana laakiin uu yiri nin walaalay uu yiri raashin la cunayo waa nin uu yiri waa mid jawari u faxay markuu hogaamiy walaalkiisa uu shifo shifo shifo uu yiri markaasi shifo lagala dhufay iskada ila walaalkiisa inuu xanuunsan yahay macnaheed waxa weeye dowladda federaalka ee soomaaliya isbeshali madaxweynehena iyo prime ministerkeena labadaba aniga karanteena ahaan dhowr jeer baan u hadlay waan media u mariyo fariin in dhibaatada soomaaliya ka taagan ee la xiriirta badda iyo kalubajka ayaa ka qabtaan gudoomiyahaasii hadlayay ayaa waxauu dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday iyo shacabka soomaaliyeed in laiska garaabsado dhibaatooyinkan dalka ka socda islamarkaasna aan laga fiirsayn dhaha tan haddii si socoto ayuu sheegay in wax weyn laga dhexli doono islamarkaasna waddanka gacanta lagu wada dhigi doono burburkii mayntabankii dowladdii milatariga ee soomaaliya markay burburtay ilaa waqti xaadirkan dalku yani wuxuu ku jiraa xaalad aada u hoorsan waxaa moodaa daantaan ragan dad waxa weeye meel aan la kala meel abaaba ah ayay ku jirtaa oo aan la kala lahayn daaliid fara badan ay guranayso wax ka erinayo oo jirin waayo hore soomaaliya ay lahaan jirtay maraakiibta dagaalka ee badanka dhihi jirtay hadda waxa muuqda wax maraakiib badan ah oo soomaaliya leedahay inaanay jirin waa ilan kuwan dadkani mataqaanaa in mataqaanaa indaadaas waxawiya badanka inaanay jirin markaasaa nin kasta oo mataqaanaa addunyada oo rabaa inuu badda soomaaliya oo doodo waxaa kaloo arkaysaa dad kalaa soomaali ah oo iyaguna mataqaana ka faa'iidaysanaya tabarbaro dowlad la-aanta ka jirta soomaaliya
xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabelle oo kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xildhibaano kale waxay ku eedeeyeen inay hortaageen fadhida kala fadhiyada xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabelle bashiir cabdulahi casman ayaa warkaan ka soo diray beledweyne xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay sababta kalfadhiga toddobaad ee hirshabelle weli loo furin xildhibaan nuur xaashi warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle ayaa eedayn u jeediyey xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle qaarkood anuu xildhibaanaan ahay waxaan ku imid magaca biiliin qabiilkii ay keena meesha qabiila laguda yimid statekan kusugunahay afar iyo labaatanka saac kama tago weli wasiirada kamid ahay waa shaqeeyaa marka dhibaatada baarlamaanka uu la shaqaylaayahay boqolkiiba sagaashan waxaa iska leh dhibaanada shaqay waayey oo xamar dhoobanoo jeedka waaweyn xamar lugayaha oo meesha degaandooro mataqaana statekan iska dhaqaajiyey hadday maanta joogi lahayd cagd axmed ciise waxaan dhihi lahay koor kuwa buuxa baarlamaanka hala furo waa la waayey marka niman maanta marka markii ay gurnada qaateen xamar iska aadaha oo liida iska fadfadhiya yacni arrintaas uu la shaqay waayey haddii laakiin la dhihi lahay aada guddoonka baarlamaanka leh baarlamaanka dee qaabkuu ku shaqaynalayay ma aan oraa leh waa wax dastuuri ah oo ama xeer rusad ku qoran ama xeer ku qoran ee hirshabelle ay guddoonsatay lagu shaqeeyo oo istarutuuraha la mara haddii guddoonka baarlamaanku shaqay waaye waa in kor joogtayda xisaabtana baarlamaan keeni kara u joogaan xildhibaan sharmaarka xasan geni oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay inaan goolkii baarlamaanku ah ku galo diil muxuu ahaa sida caadiga ahayd aanu ka warshigiyo guddoonka joogtada ahaa ajandayaashii yaalay in halkeedii laga sii wado ayaanu iska horaysay ajandaha waa la socotaa waa furan yahay muxuu ahaa kala fadhigii ajandayaashii jiro yaalana shaqada sii wadaan diyaar u nahay guddoonka ayaana arrintaas eedeeda iska leh oo ka habsaamay in ay rangareeyaan howlihii baarlamaanka iska lahaa waa shaqaale shaqadiisii uu soo xaadayo waa waajibaad uu farayo dastuurk dowlad goboleedka hirshabelle maadaama dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle uu farayo masajka baarlamaanka uu diro ee yidhaahdo soo xaadira xildhibaanada waa inuu kaga soo jawaaba inuu soo xaadiro hadduu soo xaadiri waayo ciqaabta xeer hoose uu marsiinayo yaa laga doonaya in la marsiinayo ma aha in la baryo maaha qaar baa kule muxuu ahaa shaqaan ku maqannahay konton wasiir oo xildhibaano ah oo wasiir iyo wasiiru dowla iyo wasiir ku-xigeenka iyo loo qaado ee haddana marka la yidhahdo soo xaadar shaqa kale taa madaxweynihii loo diridaayo mar madaxweynaha baarlamaanka kumuusan keenin bulsho iyo beelo iyo dowlad goboleed ayaad muxuu ahaa wakiil uga tahay kaas aad wakiilka uga tahay danihii ay ku imadeen in ay shaqeeyaan wanaagsan golana golo looma dumiyo oo golihii baarlamaanka haddaad dumiso golihii wasiirada aad aad muxuu ah oo golaha baarlamaanka asal hadduu asal ku baabao dee faracu ma shaqayn karo
mahadsaned bashiir warbixintaas bashiir ayaa u dambeysay warkii duhur oo soo saaray sharman kasili anigoo xasan axmed maxamed halkan kala socodsiinayay cidda warka uu sugo asagoo maqal iyo qoraal sawirada waxaa dib u heli karaan bejka internet aan kuleenahay www radiocom intaan warkana warka kadbuu kulmi doona saaxiibada nageysanay waxaad leenahay door wanaagsan